maxamed waa su-aal aada u wanaagsan waana mataqaantaa waa waktigii ugu haboonaa ugu fiicnay alla warsaday horta saddex walxood ayaa jira ma waa kii hore oo mataqaantaa corona adduunku waa saameey waana la ogyahay aad iyo aad coronagii waa si laga soo kabtay oo mataqaantaa isagoo cabsidiisi iyo dhiba dhibti uu keenay dadkii ay weli ka irda qabaan oo ay leeyihiin war ninyow waxama coronaba ayaa waxaa soo baxay waxaa la yidhahda flu flugu marka waxaa weeyaan waa nooc hargibka ka mid ah hargibka marka isagaa laba u qaybsama waa waa common cold iyo flu marka common cold iyo flu labadaba virusa keena ilaahay amarkiis hargabka caadiga oo annaga nagu dhaca virusa keena flugana waxaa keena isagan influenza virus ayaa keena marka isa iyadoo mataqaanaa laga sii baqaya corona waa baxay talow amuu soo noqdaa laleeya ayaa waxaa yimid waxaa la yidhahda influenza virus oo flu ah sida ay sheegeen waxda baaritaanka kenya medical research institute oo aan aniga hore uga shaqayn jiray iyo laamo badan oo africa ee ku saabsan ee xabka jirooyinka faafaa ayaa waxaa africa waxaa ku habsaday waxaa la yidhahda flu iyadoo markii flugii uu jiro oo dadka qaarna ay sii qabaan coronagii hore ayaa flugii ayaa dadkii dhulka wada dhigay mogtahay ayadoo xaalka la maraya ayaa haddana inkaarqabii corona ah ayaa haddana wuu isbedelay oo waddankan iskuma soo bedelin south africa ayaa lagu sheegay in delta viruskii corona ahaa kii ugu dambeey oo aana ogeyn ummadda saameyn wuxuu ku yeeshay oo dad badan laayay ayaa wuxuu isku bedelay sidiisa waa isbabedelaa wuxuu isku bedelay waxaa la yidhahda omicron omicronkii south africa ayuu ku ekaa namibia ayuu ku ekaa botswana ayuu ku ekaa ayadoo dadkii kenyaanka coronaga horena aanay si fican ugu soo kabsan influenzagiina waddankii uu ku jiro oo dadkii hargab aada u xun uu hayo ayaa haddina hadda waxaa soo galay corona cusub oo la yidhahdo omicron markan waa saddex marxaladood marxaladii hore marxaladda dambe oo fluga ah iyo marxaladan dambe oo omicronka ah markaan coronadii hore coronagan waxba kale kuma kala duwana
marka diita hore waad mahadsan tahay haddii qofka uu qabo hergebkani ma la dhihi karaa waxaa ku dhacay xanuunka covid sagaal iyo toban wallaahi waxa lagu kala ogaani kara waa un baaritaanka keliya because structurally qaybka uu u dhisan yahay flu viruska markii aad fiirisid qaybka uu u dhisan yahay wuxuu ka samaysan yahay isagana waa r n a virus wuxuu qabaa all the proteins proteins isagan spikesna wuu qabaa marka waxaa lagu kala garan kara waa only the testing iyo for example isaga influenza viruska isaga mataqaana badanaa dadka ma dilo laakiin wuxuu dilayaa isagana sida covidka camal dadka difaacooda jirka uu daciif yahay sida hadda qoraal hadda soo baxa waan haddaan akrinay saakay maraykanka waxay ogaadeen boqol iyo labaatan kun inuu ka dilay sanadka aan soo dhaafnay influenza virus uusan ahayn covid markan wadamada horumari way garanayaan covidkana way garanayaan influenzagana way garanayaan laakiin wadamada aan annaga joogna mataqaanaa xaalku sidaa maaha covidkii iyo influenzagii waa isku dhex qasmeen su-aalo baa laweydiye waxaa lagu yihi doctore qof covid qaba influenza ma heli karaa maxaa waa heli karaa qof influenza qaba covid ma ku dhici karaa labadaba hal mar qofku waa ku wada dhici karaan labadaba saameyn culus ay ku yeelanayaan muxuu yahay marka farqiga u dhexeeya hergebkani ee influenzaga aad ku tilmaamtay iyo covid sagaal iyo toban hadduu dooni ha ahaado noocan cusub omicron ama noocii hore waxay ku waxay ku kala duwan yihiin horta influenza viruska sidiisaba qofka difaaca jirka uu iska fiican yahay asbuuc ka badan jirka kuma jiro waa hergabka mataqaanta caadiga oo aan naqaano oo la yidhahda war hergab waalan baa igu dhacay markay dadka dhahaan wiig buu jirka ku jiray waa iska baxaya wa tay
wiigaas qofki influenza viruska markuu caawa aad iska dareentid beri waad qaadsiin kartaa covidka markii uu jirkaaga ku jiro toban iyo markii jirkaaga ku jiro toddoba casho kadib ayaad qaadsiin kartaa covidka markii aad influenza markaad ka daawootid waa hergab kaabaha qof kale hergab kuma ridi kartid covidka markii uu jirkaaga ku jiro toddoba casha kadib qof waad qaadsiin kartaa oo positive laga lagaa sheegana kadib haddina bil ka bacdi ama laba asbuuc ilaa iyo saddex asbuuc waa labaatan iyo kow beri labaatan iyo kow beri jirkaaga ku jiraya markan covidka ayaa jirka bini-aadanka ku daaha oona aad u faafa influenzagu aad uma sii faafo haddii uu faafana dhimasho badan iyo khasaaro badan ma geysto midda kale influenzaga qof walba markuu ku dhaco boqolkiiba sagaashan ama siddeetan dadku ay kasoo kabsadaan laakiin covid waa naqaanaa edabdaridiis waa naqaanaa wax uu sameeyana waa naqaanaa